maxay tahay fariinta iyo risaalada uu xambaarsanaa filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ay ka soo muuqdeen abwaano culumaa udiin iyo odayaal dhaqan kuwaas oo qaatay tababar adag haddaba falanqayn filimka ku saabsan waxa aynu hor dhignay suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool degmada jamaame waxa ay daawadeen filimka iyagoo dhinacyo kala duwan ka qiimeeyey kana dul istaagay su-aasha ugu horreysa waxaan weydiiyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wsala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasallam wabacd filimkii ay soo saartay alkataa'ib waa fiirsaday alxamdulilahi rabi alcaalamiin aad ayuu ii farax geliyey muslimiintana si guud aad bay ugu farxeen filimkaas filimka een macluumaad kala duwan ayuu xambaarsanaa suldaan macalin maxamed adigu si gaar ah filimka maxaa ku cajabgeliyey oo marka aad daawanaysid indhaha la raaraacaysay oo laga yaaba inaad ku soo ceshatay maxaa si gaar ah kusoo jiidanaya walaalo horta waxaa aad iyo aad horta walaalaha markaa horta fiirsato aad bay ku farax gelinayaan oo waxaan leenahay aflax alwujuuh oo walaalaha markaas fiiriso muuqaalkooda iyo hab ciidanka ay u dhisan yihiin iyo farxadda ka muuqato iyo labiska ay labisan yihiin iyo raayooyinka ay ku xirteen macnaha wejiga ama madaxa ay ku xirteen waa dad ay ka go-an tahay inay kelimaddaa kor noqoto farxadda iyo reereenta iyo quruxda ka muuqato waa mid qofka iimaanle aad iyo aad ugu farxayo waxaa kaloo marka isoo aad macnaha walaalaha boorarka ugu qornaa oo inay walaalahood muslimiinta aad oga dhaqanayaan oo boor aan macnaha akhriyey waxaa ku qornaa ina ikhwaanana fii falastiin walaalahayna falastiin naquulu waxaan leenahay ina dimaaa abnaa'ikum hiya dimaaa abnaa'ina macnaha dhiigga wiilashiina waa dhiigga wiilasheenna iyagoo halkan jooga ayay halkaa dareenku jooga aad dareenkooda iyo fikirkooda iyo xanuunkooda iyo macnaha dadnimadooda ay halkaa ka muujinayaan macnaha waxyaalaha aadka ii soo jiitay waayo walaal macaskar rabaanta u soo dhammaanayo haddana le dhiigga wiilashiinna waa dhiigga wiilasheenna waa arrin aad iyo aad qofka u cajibgelinayso waxaan dareemaysaa qoqobka maanta ay maanta nimanka murtadiinta ku hayaan dadka muslimiinta inay walaalahan ay ka fikirayaan walaalahood ghaza lagu duqeynayo ama muslim kasta oo meel ku dhiban adduunka daafis meel kasta u noqdaba waxay ka fikirayaan macnaha inay dhiiggooda u hurayaan naftoodana u bixinayaan markaas waxay leeyihiin wa ina dimaa'akum dimaauna dhiiggeenna waa dhiiggiinna dhiigga annaga aan maanta ku soconno waa dhiig macnaha idinka dhiiggiinna weyn markaas waxay yidhahdeen faddamu dam walhadmu lhad macnaha dhiig waa dhiig baa lagu gudaya macnaha haddii nila duqeyna waa la duqeynaya marka meeshaas walaalow waxaa ka muuqato tii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu tilmaamay inay muslimiinta ay yihiin hal xibin ay yihiin cudmu waaxid ay yihiin jazaakum allahu khayr middaa aad bay igu muuqanaysa waana soo jiidat waxyaala soo jiida ka mid ahayd waan kugu soo laabanayaa suldaan macalin haddii ay jiraan halku dhigyo kale oo ku saameeyeyna waad noo sheegi doontaa insha allah waxaan siinayaa in nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoona filimka ma daawatay ha waa daawaday haddaad daawatay filimka dad badan baa ka soo muuqday marka loo eego dadka tababarka qaatay ee mucasarka ka aflaxay wejiyo kala duwan baan arkayay adigu si gaar ah maxay isugu jireen dadka halkaasi ka soo aflaxay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah horta intaanan jawaabta u gudbin marka hore waa idiin mahad celinayaa adeecadda alfurqaan iyo wariyaasheeda ayagoo si xaqiiqo ah oo aada u macaan oo run badan ummadda muslimiinta uga haqabtiray runta jirto iyo waaqaca maanta soomaaliya ama caalamkaba ka jiro waan aad baan idinkaa bacdilahay inkaga mahad celinayaa taas markaan ka gudbo jawaabtaadii aan u gudbo runtii waxaa ka muuqanahayay wax aada loogu farxo qof kastoo muslin ana qiiro gelinayso oo farax gelinayso qof kastoo gaal ah ama cadowga ilaahay ayaana uu ka naxayo waxyaalaha ay soo jiidanaya waxaa ka mid ah waxaan wajiyaashooda ku arkahayay rag odayaal ah oo sheebab ah oo toddobaatan jiryaal siddeetan jiryaal ah meeshii ay gaalada iyo cumuladooda iyo caamiliintooda ay ku dacaydeyn jireen waa wiilal yaryaroo lasoo qalday iyo waa ilmo dhindhinaxoo been loo sheegay waxaa ka muuqanaya ragooda siddeetan jiryaal iyo toddobaatan jiryaal oo labisan oo tuutahoodii iyo qorigoodii iyo booshkooda wato waxaa kaloo ka muuqanaya rag culamo ah oo culammadii soomaaliyeed oo ajiladahay waaweynaa ka mid ah baa ka muuqanayay waxaa kaloo isoo jiito ka muuqanahayay rag aqoon-yahaniin ah oo sidii hadda abwaanadii ee labadii nin oo abwaanada ahaa iyo rag kaloo badan oo abwaano ah oo sidii sheekh cabdiwaaxid gamaadiid abwaanageeye raggaas oo kalea wejiyadooda ka muuqanayay marka runtii wax qof kasta oo muslin ah oo wax damiir muslinimo ay ku jirto uu- uu ku farxo yaa meesha iga muuqanayay waayahay n aad baad umahadsan tahay n caaqil abu cabdiraxmaan markaad fiirisid in tababarka ragga ay qaateen waxaa lagu tilmaami karaa tababar casri ah adugu si gaar ah in isbarbar dhig ku samee dowladda federaalka iyo maamulada soomaaliya ku jira ciidamo baa loo soo tababaraa oo dibadaha loo qaado qaar etoobiya baa soo tababarta qolo kastana waxa ay soo tababarto ayay mabda'eeda ayay kusoo tababaraan oo ay kusoo dhisaan waayo joog horena waa tahaye maxay ku kala duwan yihiin bismillaah adeer horta labadooda wax la isgarab dhigi kara maaha sababtoo ah ninna wuxuu haystaa kitaabka qur-aanka oo munasalka oo ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada rasuulka annagu diin baa ilaahay subxaana watacaala noo soo dejiyey maa faragnaa fi lkitaabi min shay-in buu ilaahay leeyahay kitaabkan waxba kuma dhaafin tababarka asagaa looga qaadanayaa lebiska asagaa laga qaadanayaa dhaqanka asagaa laga qaadanayaa tacaamulka ummadda asagaa laga qaadanayaa xukunka asagaa laga qaadanayaa marka laysma garab dhigi karo een, nin maxay ahayd laba iyo labaatan dowladood oo mid bash- oo mid shuuci yihiin oo mi- qole yihiin maxay ahayd waxaan waxbaba ogeyn oo ay yihiin oo qaar cilmaaniya soo tababareen iyo dad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ku tababaranhayo halkaas hayo waddadaas hayo isku mid maaha aad bay adeer u kala duwan yihiin waana ka tababar fiican yihiin xataa waagi hore aniga oo nin weyn baan ahay waxaa loo- dadka waagi hore waxaa lagu dhisi jiray wadaninimo iyo calanka inay difaacaan hadda calan difaac iyo wadaninimo xataa waa dhammaatay aslan soomaaliya waxaa maanta ka jira dad caamiliin ah oo cumulo ah oo la adeegsada oo dana shisheeye u adeega weeye dowlad walba markii dadkaas la geynaya ciidankaa taabanaya dantooda ayaga ay leeyihiin bay kusoo shubtaan sida ayaga dalkooda dantooda dalka soomaaliya looga difaaci lahaa iyo kusoo laakiin dan soomaaliyeed cid lagu soo dhisa xataa dan soomaaliyeed diin iska daaya ma ay jirto waaya waxaan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa in uh, suldaan macalin maxamed suldaane in filimka waxa uu ku soo beegmay xilli marxalad cusub soomaaliya ay gelayso oo amisom atmis mar noqotay au sam hadda maraysa la leeyahay dhaqaalo looma hayo hal sano ayaan wax u heli karnaa risaalada uu filimka xambaarsan yahay maxay tahay dagaalyahano aad u tababaran baa meesha kasoo baxayay saameynta ka dhalan karta iyo cabsida dhinaca kale soo wajihi karta markay filimka daawadaan maxay tahay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Een, haddaad su-aasha i weydiisay horta ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh Een, cabsida soo wajihi kartana waa mid qof kasta oo muslima uu dareemayo gaaladaana allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba horta waxaan aslanba ku- ku tuuraynaa quluubtooda argagaxaan ku tuuraynaa Een, walaalow gaaladan een, mar walba waxay bedelaan magac hadda admisay la baxeen admiskii waa u socon waaye waxay admiskii wareegtaba hadda waxay haddana waxay dhaheen au bay hadda la baxeen ay hadda ku taagan yihiin augaasoo hal sano ay ku sheegeen war hal sano iyo dhowr iyo toban sano macnaa wixii hadda afar iyo toban sano ama shan iyo toban sano magac lasoo bedelay mid kale la bedelay mid kale la bedelay intaasoo magac lasoo bedelay wax lagu qaban waaye u malayn maayo maanta au inay wax ku qabanayaan maantoo dhaqaalihii uu ka baaba'ay maraykankii eh, macnaha iyo xulufadiisii intii dacmigii iyo kha- wax siinaysay oo sharti u waday ilaahi subxana watacaala wuu baabiiyey oo waxaa meesha ka muuqdo mucjizo rabbaani ah iyo inuu ilaahay dadkiisaas muwaxidiinta iyo mujaahidiinta uu u gargaarayo marka walaalow waxaa laga qaadanayaa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu nasrigiisa iyo guushiisa uu nasiyey markaan weliba filimka hadda usoo dhaadhaco walaal waxaan ku arkaya macnaha wato boor wato boorkaa marka walaalkaas waa muhaajir muhaajirkaas oo macnaha diintiisa usoo hijrooday marka wuxuu ninkaas maanta caragelinayaa cadowgii alla subxaana wa tacaala iyo kuwii uu ka soo hijroodo garanaya macnaha muuqaal ahaanna u yaqaanay dadnimadiisana garanaya waxaa ugu qornaa walaalkaas karihinaa xayaata dulli waxaan nacsannay inaan ku noolaanno xayaata dulli inaan ku noolaanno waxaan u soo baxnuu leeyahay xayaata alcizi meesha marka waxaa ka muuqanayo qofka hadduu islaam yahay islaam u yahay ummatu maxamed uu yahay oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah uu dhab u rumaysan yahay haddana uu jihaad helo haddii nolol ka dhiman ma laha waan kugu soo laabanaya suldaan in caqilkaan siinaya nabadoona in uh, abwaanada filimka ka soo muuqday wejiyadooda waad aragtay hadda waxay leeyihiin in nolol in cizi ah ayaan ku noolaanay al-shabaab nolosha ciziga eh, lagu haysto maxay tahay waa ag joogtaaye waxa wanaagsan ee agtooda yaala maxaad nooga sheegi kartaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta walaale waa sax weeye nolosha al-shabaab ag taalo ama walaalahaas ay hadda heleen waxaa weeye horta qof kasta oo bini aadana ama muslima cizada iyo sharafta iyo nolosha waxay ku jirtaa diintiisa oo u badbaado wixii diintaa ka haro iska adduunya wax weyn ma aha qofa si unbuu u nool yahay laakiin qofka aakhiriya adduunba wuxuu ku liibaanayo oo cize iyo sharaf uu ku yeelanayo allah agtiisa uu ku yeelanayo bini'aadamkaas uu yeelanayo waa diintiisa u badbaado nimankaasi abwaaniinta oo dhallinyarada waxaa laga yaabaa gobolka ay ku noolaayeen iyo meesha ay ku noolayeen iyo dadkoo dhan inay nolol adduunya ku haysteen laakiin waxay la soo carareen oo maanta sharafta ay u soo baxeen waxaa weeye waxay la soo carareen diintoodii diintooda kamayna hadli karin ee munkar baa lagu hortooda lagu samaynahayey qamradii baa lagu cabahayey gabdhihii eh, muslimiinta ahaan baa hortooda lagu farax xumaynahayey gaaladii baa masaajidada ku kaadinayso kitaabka ilaahay baa la duleynayey waxay nimankaa la soo carareen diintoodii lamayna soo cararin adduunyo waxaa laga yaabaa adduunya inay meesha ku haysteen abwaaniinta marka waxa farax gelinaya maanta oo farax gelinaya waa diintoodii oo u badbaaday oo siday doonaan ay diintooda uga hadli karaan tan kitaabka aakhire marka laga yimaado een, adduunya haddii la yidhahda xataa halkan ma lagu haystaa dad qaar waxay aaminsan yihiin in shabaabku ay duurka ku jiraan oo duruufo ay haysato oo iyagu dhan ay sii kala cararayaan dadka qaar baa aaminsan marka waaqiciga aan u sawirno nolol halkaa ma ka jirtaa nolol aad iyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo raaxa leh oo xaqiiqan xaqiiqiyan ah ka jirto markii la raaxa midda adduunyadu sababtoo waxaa la dareemi karaa ama maanta cid kastoo caqliga og tahay qofka maanta shilin haysta ama dhaqaale haysta ama geel haysta ama ari haysta ama beer haysto waa qofka diintiisa haysto oo walaayaadka inta looga nool yahay wey aslan inta walaayaadka looga nool sababtoo ah meeshaan hantidaadaa kuugu nabadgelaysa dhaqaalahaadaa kuugu nabadgelaya nin walba xifradiisa xifradiisa iyo aqoontiisu asaga u shaqaysta wey haddii maanta diin laga diin la yidhaahana dadka diintooda wuu bilbada haddii adduunya la yidhaahana inta walaayaadka islaamka oo raayada tawxiidka ay ka babanaysa intaasay adduunya nololeed ka jirtaa fariinta abwaanada ay dirayaan maxay tahay fariinta abwaanada ay dirahayaan dadkii ay ka soo kaceen oo ay la dhasheen iyo deegaanadoodii inay ka soo cararaan dulliga iyo nolol xumada iyo boobka iyo kufsiga iyo diin la'aanta inay ka soo cararaan u soo baxaan yacni nin cadaab janno ka- naar ka soo baxay oo janno imaaday bay la mid yihiin marka inay jannada jannadaas la imaadaan oo dadka muslimiinta ah jihaadkaas ay soo soo soo gaaraan iyo fariintay farayan taas weeye waaya waad mahadsan tahay in uh, idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan weli waxaan kugu jirnaa falanqaynta waa idinku soo laabanaya xarakada mujaahadiinta al-shabaab waxa ay ka hadashay boobka dowladda federaalka ay ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulboobka ay ka wado magaalada muqdisho sheekh mahad warsame oo abdiraxmaan oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahadiinta al-shabaab ayaa kelimad ka jeedinayay filimka soo baxay ee lagu soo xirayay mucaskarka cusub in qaybta uu kaga hadlaya dhulboobka dowladda federaalka iyo fariinta uu ganacsatada u dirayay ayaan idiin soo gudbin doonaa kadib markaan dhegaysanana waan isdul istaagi doonaa insha allah waxaa ummaddeenna haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii xasan gurguurta qabsaday hoggaanka kooxda riddada ah waxa aad u sii labalixaadsaday dhul boobka oo soo bilowday mudaxeleedkiisii hore kii uma aabbeyeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii loo- oo loo- qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida mu- muguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين أخرجه مسلم حسن شيخ iyo kooxdiisa riddada ah xaq uma laha inay iibsadaan ama iibiyaan hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ay qoysaska masaakiinta ah ka boobayaan waa nidaam ay dhisatay gaalo oo aan sharci ka haysanin alla iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa darteed waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas-uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona ama isaga ay haysata mujaahidiintu si gaara ayay isha ugu hayaan dadka hantida shacabka boobaya tallaabo ayayna ka wada qaadi doonaan qof waliba oo arrimahaas ku lug yeesha dhanka kale halka dhulka murtadiintu ay ka talinayaan laga boobayo hantida ummadda soomaaliyeed lana gubanayaan dagaallo sokeey amni darro fisqi foolxumo maanta waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka muuqda bishaaraad waaweyn oy ugu horrayso hirgelinta shareecada islaamka iyo jihaadka gaalada dadku waxay si ficili ah u arkeen barakada nicmada amniga lagu helay ku dhaqanka kitaabka ilaahay waana midda qabaa'ilku ay ku midoobeen oo walaalo ku noqdeen arrintaasina waxaa sababa fadliga ilaahay kadib waa jihaadka tababarka taakulaynta qabaa'ilka iyo nafurka mujaahidiinta ee furumaha jihaadka ku sugan kaasi waxa uu ahaa sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo filimka ka soo muuqday waxaan siinayaa in uh, suldaan macalin in uh, maxamed in waa dhegaysanay in kelimadda sheekha dhinacyo kala duwan bay xambaarsaneed waktina uma heri karno barnaamijkan ugu yar qaybta dhulboobka marka uu ka hadlayey ka waran arrimaha uu taabtay ma yihiin kuwa hadda jira ee soomaaliya ka taagan gaar ahaan muqdisho ها walaalo hadda su-aasha i weydiisay haa way jirtaa dhulboobka wax qarsoon iyo wax macnaha laga leexda ama wax laga xishoon haya maaha xasan guurguurta si cad buu dadka si bareer ayuu u dhacayaa marka waxaa ka muuqato xarag shabaab mujaahidiin inuu ummadda muslimiinta ay ka danqanayaan oo la daran yihiin oo macnaha aad iyo aad ay u dhibayso wuxuu yidhi sheekha waxaan u sheegaynaa uu yidhi dadka macnaha ganacsiga ah oo hantidooda haysta hantidooda gacanta ku haysta oo xoolahooda ayaga leh inaysan macnaha garab aysan ku siinin ninkan dhulka muslimiinta boobayo oo ayagana ay lacagtoodii ku gadanin hadday ku gataan hadda wixii ka imaado oo cawaaqib ayagaa macnaha dusha saaran doono waxaan ka dareemaynaa marka jazaahullahu khayr muslimiinta ama mujaahidiinta ragga mujaahidiinta inay mar walba u taagan yihiin dadka muslimiinta oo walaalahood ducafada ah siday ugu gargaari lahaayeen muqdisho marka maalmahan waxaa ka socda intuu dhulkii caamka ahaa dhameeyey uu haddana wuxuu u imaaday dadkii tabarta yaraa guryihii ay degnaayeen inuu xaaqo xasan guurguurte oo macnaha markuu xaaqa kadibna uu dad shirkado ama ganacsi u ka gato meeshaana muslimiinta ku nool waxaan dhihi lahaa oon oga faa'iidaysan lahaa niman yahow dulli waa la iska qaadaa dulli waa la iska celiyaa waxaa soomaalida tidhahdaa nin orax kugu gowracay hoos kuguma jiido macnaha waxay leeyihiin cadaalada u baahana waa mid aan la yaabay oo madaxa igu xanuunay waayo nin orax kugu gowracay maka sugi hoos inuu kugu jiido cadaalad lagama helayo marka nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan qaybta dhulboobka markuu shiiku ka hadlayey fariin buu diray oo ganacsatada ku wajahan ganacsatada laba bay isugu jiraan kuwo in iyagoo shacab ah ayay hantidoodii bixinayaan oo dhulka ay ku iibsanayaan qaar ka mid ahna dowladda federaalka ayay xiriir la leeyihiin oo warkooda waa cad yahay dadka marka la booba hantidooda dhulkooda la dhaco had xamar waxa ka taagan waan dareemi karnaa maxaa ka dhalan kara noloshooda dadka sidee bay xaalkooda noqon karaa bismillah adeer horta een, asagaa ka sheekayn iyo kafaalayn oo malaha malaha oo cid kasta oo muslina way og tahay wuxuu yahay ama soomaali ahba xataa oo xataa dadka muslimiinta lamar dadka xataa iska cilmaaninta ogba oo hadda kuwii siyaasiyiinta ahaabaa qaylinahayoo laha wax loogu imaanayo ma jiraan dad im intuu adduunkii ka tegey buu xataa xabaalihii dadka kasoo kasoo qufaya waad ogeydeen jarmal buu intuu aaday buu yidhi dadka hala soo kaxeeyo suhu gato marka ninkaasi wuxuu soomaali oga tegay muslin iyo mid aan ahayn midna wuxuu horta oga tegay ma jiraan marka koowaad marka labaad dadkan ganacsatada ah oo dhulka dadka gadanayo oo boobahayo een, horta waxay u badan yihiin dadkan dibadaha ka soo diyaas baraha la yidhaahdo aslanna qofka hadduu wuxuu ku xishoodo waa diin qofka biniaadamka wuxuu ku xishoodo waa diin wuxuu ku baqa waa diin wuxuu aakhiradiisa ku ku- waa diin wuxuu xoolihiisa ku xalaashada waa diin dadkan marka ganacsiga ah oo hadda dadka boobahayo een, insha allahu tacaala kolley waan maqli lahaynay sheekha warkiisa goor iyo goor tahayba waa un laga daba tegi doonaa haddii alla qadaro waa laga daba tegi doonaa dadkaasi waxaa la gudboon inay hadda faraha kala baxaan qof kast qofkii hadda horey ugu xadgudbayna uu dadkii lahaa dhulkiisa u celiyo kii hadda aan weli ku xadgudbinna uu ka el istaaga yaa la gudboon maalin laysla xisaabtami doono yaa imaan doonto war ninkan adduunka lagula xisaabtan soo aakhira lagula xisaabtami maahayo ninkan adduunka lagula xisaabtamin soo akhre lagula xisaabtamaya maayo tii akhre intaan la gaarin tii adduunka lagula xisaabtamaya sababtoo ah mujaahidiinta waxay u taagan yihiin ilaahay ha xifdiye inay dadka muslimiinta maalkooda iyo dhiigooda iyo cirligooda inay difaacaan bay u taagan yihiin dadka horarka ana ama ganacsi ha sheegto ama dowlad ha sheegtee dadkii laga difaaciyay ka mid yarku maalin maalin maalmaha ka mid a waa lala xisaabtami doonaa dadka haddii la cirtiye ka waran maxaa noo sawirmi kara oo ka dhalan kara waxaa loogu talagalay dadkaan horta inta badan waxaad moodaa markii la fiiriyo qiimeyn lagu sameeyo dadkaan dad shisheeyaha ay soo adeegsadeen bay la mid yihiin sababtoo qofka haddii la ceyrtay gacan hoorsi buu noqonayaa dadkaan marka waxaa loogu tala intay gacanta hoorsadaan in la xareeyo meel lagu xaraystaa loogu talagalay halkaasna lagu dulaysta dalkoodana la baabi'iyo wixii la raba laga samaysto marka dadka in la ceyrtayo waa loogu talagalay dad shilin baa lagu ceyrtaynayaa dad daawo dhacdaa lagu ceyrtaynayaa dad diintii baa laga dulay lagu ceyrtay laga ceyrtaynaya lagu dulaynayaa dadkan Soomaaliyeed dad in la baabi'iyo loogu talagalay oo sidoodaba in la meejiyo loogu talagalay weeye marka haddii dadka ceyrtoobaan masaakiin bay noqonayaan gacantay ku soo dhaceen meel baa lagu xaraysanaya si la raba la yeelaya aad baad umahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose iyo nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed waxa ay nala falanqaynayeen filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada al kataa'ib